dad arrimo abaareed iyo nololxumo dartii han ku barakay deegaanadii gaar ahaan deegaanada hoosado degmada hawaadle ee gobolka shabeellada dhexe iyo wajahay gaajiyo hungurilaan si loo ogaada xaaladii ku suganyihiin dadkan habarakay iyo weliba kormeer guud kasaday meeliyoku ku suganyihiin degmada maamulka degmada hawaadley ee gobolka shabeellada dhexe gudoomiyaha degmada injineer ibraahim bashiir oo uu isu heliya gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada ku-xigeenka dhinaga amniga siyaasadda iyo xubno kale oo ku dareeri tookumida hayadaha gargaarkana halaal kormeeranka suubi kaamamka xarakumaday qoysaskan ha ku barakayay deegaanadii oo rooga degmada hawaadle ee gobolka shabeellada dhexe yana ku hadli xaaladiyo ha anaga waxaan ahay dad soo barakacay kasoo barakacay shanlow dhagaxow iyo yaaqle iyo intii agaarahooda ah waxaan hadda u baahanay waxaan cunno ma haysano hooy ma haysano dharkeeni iyo dhuunageeni kulli waa kasoo wada tagnay bac oo guri aan ka dhisano xataa ma haysano duulfiyaal ah guriga noo fuulo lacala hadda haddoo roob yimaado meelaan galayni meel kaleedna ma laha waxaa muhiim noogu ah in degdegna lagu soo gaarsiyo horta bac oo guri aan ka dhisano in degdegna lagu soo gaarsiiyo ha xilli roobeedaan ku jirnaa waxaan ka codsadaa adduun weynaha iyo hay-adyaalkaba waxaan ka codsayaynaa wax ilaahaa bixiyo dadkan masaakiimanka meeshaan ku soo barakacay gargaar degdege inay helaan gargaar degdege ilaahaa laga helaa inay helaan ayaan u baahannahay madaxweynaha sheekh xasan maxamuud macalaa barakacaayiga tanbati meelaan wax aaga keenana ma laha moos quud maaha tabardaraayi keentay sac ma ii soofo warshad ma ii socoto kolley wax siiskan ilaaha iskale waxaan ka codsahaa meel walboo bulshada soomaalida ay ku nooshahay oo mas-uulna oo joogo dadkan gargaar degdega inay helaan waxaan maanta faraha kuhayna waa idinka arkaaya buushashka hawaadley maanta deggan wax la koobi karaaya maaha aad iyo aad bay u fara badan yihiin muddo waxaan haynaa toban iyo kow maalmood ayuu guddoomiyaha jeebkiisa ka siinaayey quudin yaryar oo tabartiisa ah maanta waxaan filayaa quudintii guddoomiyaha way ka idlaatay waxaa kaloo meeshan jira niman naafa ah oo xagga laga soo qaaday oo baawur lagu soo qaaday gaari ximaar lagu soo qaaday dusha lagu soo qaaday ayagana wayna dul yaalaan waxaa jira niman calool weynaad ku dhacay oo gaaji jiiminkaas oo ku jiray ee halkaa la keenay cirkii waa taagan yaha deertii gu'ii waa diyaar deertii marka de'inkii nousan dhicinna bacna ma haysano waxaan aad iyo aad ugu nunuucsanaa in lanaga soo gersiyo cuno ilaaha loo qaba horta bacyadan iyo marakaneecadan ay dadka cabadi ku tabaalaysiin in lanaga soo gaaro gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada hawaadle ee gobolka shabeellada dhexe maxamed aliyan guud ahaan ku werbi xaaladda noleed ee qoysaskan uusan haydaha samafalka baagandari sida laacajligeeda waxay soo aadeen maxaan ku rahdaa degmada inay soo degaan maadaama ay dadku yihiin dad ka soo jeeda deegaanka sallaajligeeda xarunta degmada inay soo dhowaadaan way ku qasbanaadeen oo waxay yimaadeen maxaan ku rahdaa xawaaley dadkii runta xaqiiqadii wax badana meesha barakaca labaa suu kulantay xabad iyo biyo dadku noloshoodii beerihii la soo gooyey noloshoodii meel kale hakisa way waayeen sida aad soo aragteen dadku barakaca meesha ay joogaan hooyla'aan maxaan ku rahdaa waxay kaneecada ka kuugsadaa qawowga kuugsadaanna ma hayaan kaneecada waxay ka galaanna ma hayaan cuntana ma hayaan sida aad soo aragteen dadku muus iyo babaay iyo magaciisiiy waxay ku nool yihiin cambe ciriin iyo waxyaabaha noocaas oo la kariyey insha allah intii dadaalkeenna ah karaankeenna ah maxaan ku rahdaa maamulka degmada uu garab istaagay uu muujiyey intaa kaleeto dhimanna allah subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay allah u dhammaystiro waxaan faraynaa hay-adaha dawliga iyo kuwa maxalliga maxaan ku rahdahay in ay dadkaanu la soo gaaraan gargaar emergency ama degdeg ah maa sha allahu tabaaraka allah maanta waxaana soo booqday emkan ayadoo asesment ku soo samaysay maxaan ku rahdaay ama xaqiijin sida ay dadka reer deegaanka ama barakacayaasha ay yihiin kamaamul ahaan waan soo dhowaynaynaa cid allaalii ciddii dadkan masaakiinta ah wax u qabanaysa waxaan leenahay welcome soo dhowaadaan leenahay